maalintii shanaad waxaa bannaanka magaalada beledweyne waran kumanaan qoys oo iyagu ka barakacay biyaha guryahooda harqiyey mana jiro wax gargaara oo ka yimid dowladda federaalka ama maamulka hirshabelle oo dadkaasi ilaa iyo hadda la gaarsiiyey waxaa jirta lacag loogu talagalay in dadkaasi lagu caawiyo masiibadan sidan oo kale ah oo ku habsatay sanadkii hore lacagtaasi oo soo daahday ayaa waxaa dowladda soomaaliya ay ku wareejisay maamulka hirshabelle axaddii lasoo dhaafay laakiin lacagtaasi weli laguma wareejin guddiga gurmadka fatahaadda beledweyne meel fagaar ahna laguma soo bandhigin oo weli khasnada hirshabelle ayay ku jirtaa haddaba sababta lacagtaasi aan ilaa iyo hadda si dahfurnaana aan wax loogu qaban iyo xaaladda guud ee dadka fatahaadda ku barakacay ayuu jacfar kuukay ka wareystay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan
de dadka iyadoo xanuunkii adduunka o dhan uu ka qaylinaya karoona u hayo bil rabadaan oo bil cibaadaha ay ku jiraan duuf dhaqaale iska jirto ayaa haddana fatahaadaani timid waa uun marxalad marxaladaha marxaladaha dhaca ka mida oo hadda khasaaraha runtii wax ama naf ah ama maal ah oo khasaaraah oo la taaban karo weli maynaan maqan guud ahaan jawiga beledweyne waa intaas ay iga muuqanaysa dadkii waa barakaceen intooda badan ee magaalada bannaankeeda bay degeen oo ay aadeen dabcan adiguna waad soo indha indhaysay oo waad tagtay meelaha ay dadkaasi ku barakaceen xaaladoodu sidee kuula muuqatay baahida ugu weyn ee halkaa ka jirtana waa sidee waa tagtaba maahe waan joogaa maba ka faaruqinba hadda hadda aan kula hadlayo xagga ceel jaalle ayaan joogaa daraad waan soo baxay magaalada hoosaan ka soo baxay madaxweynihi ayaa ila joogay oo xalay waan ku laabtay maanta waan soo baxay maba laabaninba intaa waxyaabahan waxayni waxaa ka mid ah horta balkow in ruga boliis ciidamadii boliiska ruga aan ka dhex furno ayadoo ujeedku yahay laba arrin in bal security ahaan iyo maaragtay tuugna caska iyo ciidamadu ay ilaaliyaan tan kale ilaahay baa ilaali karaye si aan dadku isugu soo xoomin in maaragtay boqolkii mitirba ama kontonkii mitirba xoogaa la kala fogeeyo dadka oo ciidan la dhex dejiyo oo aan dadaalka wadno in xanuunkan wacyigelinna ay ku wadaan oo intaa la wacyigelinayo intaa waa taa dhinaca kale ee marxaladooda waxay ku sugan tahay marxalad aad u adag ayay ku sugan tahay dabcan marxalad adag inay dadka barakacay ku sugan yihiin baad ii sheegtay maamulka hirshabeelle oo aad adigu wakiil uga tahay gobolka hiiraan maxaa gargaara oo ay ilaa iyo hadda u fidiyeen dadkaas muddada shanta maalmooda ee guryahoodii ka maqan ee bannaanka jiifa
qolo maqan maahaoo focal boynt halkan uga oo gobornarkii gobolkaana ah waxaan ku caawinana waxaa ka mid ah saddex iyo toban habeen inayna magaalada ku hoya ee aan biyo dhex taagnaa waxyaabahan ku caawina ay qayb ka tahay isku day iyo talana hadda waa jirtaa habkee loo caaw maxaa la samayn karayaa ma dhinaca robalemku meeshuu ka yimid aan cabiraynaan aadaynaa ma iskoorsada hadda jirtaa laga jawaabayaa talooyinka loo yimid oo hadda dabcan madaxweynuhu u yimid ay qayb ka tahay laakiin weli go-aan hadda aan gaarnay muu jirin hay-adaha samafal dowladda soomaaliya cid kasta oo caawin karaysa dadkaas dhibaataysan inay garab istaagaan wixii ayna kari karayaan nala soo gaaraan wax la taaban karo oo dadkaas oo mug lahoo dadka waxtara inayna siiso bal ma aha inaan maalin walba iskoorso ka jawaabin axaddii hore oo hadda laga joogo muddo lix maalmooda madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare wuxuu sheegay in qasnada hirshabeelle ay kusoo dhacday lacag hal milyan boqol iyo laba iyo afartan kun ah oo loogu talagalay in lagu gargaaro ee dadka fatahaadu ay saamaysay sanadkii horebaa loogu talagalay laakiin way soo daahday haddabay timid lacagtaas ilaa iyo hadda meel fagaare ah lagama sheegin guddigii gurmadkana laguma wareejin adigu waxaa tahay mas-uulkii hirshabeelle hiiraan u qaabilsanaa lacagtaas maxay ilaa iyo hadda ugu jirtaa qasnada hirshabeelle horta hirshabelle qasnadeeda way ku jiraysaa hirshabelle waa dowladdii waddanka stateka maamulaysay oo hadda haysa lacagtoo keentay iyadu guddiga gurmadkana in loo dhiibaana dhibaata kama jirto oo shalaba waa loo dhiibay kuwa hore inaan loo dhiibinna dhibaata kama jirto shardi maaha in loo dhiibo cid kalea loo dhiibi karaa wasaaradaa loo dhiibi karaa lix maalmood ayay dadkii barakac ku yihiin meel aan guryahoodii ahayn lacagtiina qasnadii bay ku jirtaa maxaad ula daahdeen oo aad lacagtaas halkii loogu talagalay aada u gaarsiin weyseen muddadaas
waa su-aal fiican laakiin waxaa soomaalidu waxay tidhahdaa geedka orod lagu fuulo orodaa looga degaa wuxuu waa dhaqaale waa cunto dhinacee loo bad wixii sarfay u baahan yihin dadkii meelo badanoo u kala qahay haddii waxaan isku darnay guddi maamulka ah iyo guddi hay-adaha ah ayaan isku darnay sarfay soo sameeyaan yidhi wareega waxaan rabnaa inaan waxaan dhabta ah markaan ogaano aan wax qaybinno ayay dabcan ku fiican tahay intii qolana koox meel degtana wax la siiyo koox meel degtana ay qado xoogaa waa laga yar qurxan yahay guddiga gurmadka fatahaadda ee beledweyne oo iyagu dhibaatadan ka dhawaajiyey oo dunida gaarsiiyey markii horena iyaga inta isxilqaamay howlo moos ah oo ay biyaha magaalada kaga moosayeen ku guda jiray waxaan maqlaynaa in xoogaa madmadow uu soo kala dhex galay iyaga iyo iyo maamulka ama kan gobolka ha ahaado ama kan hirshabeelle ha ahaado arrintaas ma jirtaa maya maya maya maya maya maya aniga maamulka gobolkana madaxa maalmihii aniga la isoo magacaabay guddiga madaxda ugu sarraysa ayaan u yeeray waxaan idhi broblemkaana jira see wax u qabanaa waana soo dhoweeyeen waxay hayeenoo dhaqaalahana waa ii sheegeen inaan wax qabannaan u soo jeedinay inaan biyaha fatahaadda wajahnaan u soo jeediyey si toosaanu wada shaqaynaynay wax dhibana isku maannaan qabin wandheyna wax isku maannaan qaban waan la socdaa in laftirkaaga aad ammaanaysay guddiga iyo hawsha ay horey u qabteen waxaa jira warar laysla dhex marayo magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan oo sheegaya inay suurtagal tahay in maamulka hirshabeelle uu guddi kale ka garab dhiso midka hadda shaqaynayey kaana uu ku wareejiyo lacagta uu hayo arrintaas ma jirtaa maadaama aad guddoomiyihii tahay noo xaqiiji warkaa inuu jiro iyo in uu yahay war ku tiri kuteena oo aanay waxba ka jirin hadduu jiro waa waxaan moogaya war aniga aan haya ma awr contradiction hadda ee xitaa madaxweynaha iyo guddigii horaana ma maqan suurtagal ma tahay lacagtan sida aadba hore uga dhawaajisay in aanan guddigan lagu wareejin oo guddi kale loo dhiibo
horta wax dhici doono waa cilmi qayb laakiin hadda broblem keeni kara arrinkaas mana maqal mana qiyaasi karo ugu dambeyntii madaxweynihii hirshabeellena waad wada joogtaan oo hawsha waad ku wada jirtaan si arrintu ay daahfurnaan u noqoto oo wax la wada arkayo oo la wada ogyahay ay u noqoto goormaa laga yaabaa in lacagtaas qasnada laga soo saaro oo dadka wax loogu qabto oo guddigan shaqaynaya lagu wareejiyo walaalkii horta hal shay adiga inay inaad macnaha fahamtaa ila fiican lacagta in guddigii hore maamulo iyo in wasaaradii maamusho iyo in broblen maaha waxaa nuxur ku yahay dadkii goormay gaaraysaa dadka fatahaadii sanadka horaa loogu jaro laakiin waxaad ogaataa in inta laga wareejiyo maaha go-aan laakiin waxaa loo isticmaali karaa in la yidhaahdo xalka waare qayb ha ka noqoto laakiin wasaarad baad wasaarad baad ku soo celcelisay waxaan ogsoonahay waxaan ogsoonahay waxaan ogsoonahay waxaan ogsoonnahay marka ay siyaasad timaado oo hay-ad siyaasiya ay noqoto iyo marka ay guddi madax bannaan wax maamulayaan in ay kala kalsooni badan tahay shacabkuna ay ku kala kalsooni badan yihiin cidda maamulaysa marka ay dhibaatooyin sidan oo kale dhacaan guddiyo madax bannaan baa la magacaabaa oo iyaga maamula sida ka dhacday muqdisho sida ka dhacday puntland sida hiiraan laftirkiisaba ka dhacday tusaale hadda hiiraan yaa magacaaba madaxweynaha magacaabay soo maha marka madaxweynuhu markuu magacaabayana oo dadkaas fiican xulayana nin fiican buu ahay marka kalema nin kale noqonaya guddi haddaad maqasho waad wax hawl soo qabanaya micnidu maaha inay nimanka odayaasha oo ganacsatada waa nimaan saaxiibanahay waa niman sharaf leh maaha inaan dhalin laakiin waxaan ka hadlaya waxay yihi adiga inaad xoogaa waxaad moodaa in loo guddiga laga guddiga cidi ka carari mayso shalaba waa loo dhibi maantana mid bay hayaan inta kale loogu daraana waa sax qof kalena waa loo dhiibi karaa cid kalena waa loo laakiin shardigu waa lacagta maxaa lagu qabanaya kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeto cusmaan oo u warramayay jacfar kukaay oo jooga washington